qaraxa wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taalla bar kontarool oo ku yaala dulaadka galbeed ee magaalada baydhabo waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd waxaana ku dhaawacmay afar qof oo saddex ka mid a ay shacab ahaayeen iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed dadka dhaawacmay waxaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo halkaasi oo lagu daweynayo agaasimi ku-xigeenka cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo axmed ibraahim ciro ayaa sheegay laba ka mid a dhaawacyada inay fudud yihiin labada dhaawac culusi uu soo gaarayna ay la tacaalayaan dhaawac inta meel sheenay shan ruux anasoo dhimit allah raxma dadkii dhali ilaahay sawaabku sii lama qof gabar ii koryeen dhaawac joolaaba wadalina dadalewan dhaawac qaban wal jiifii لما نابر هولين الحمد لله عشر دعوة فصل الجول للنبي نقطات الآن مش برنامج جرى الثالث قريان انترير وأنا إن شاء الله رجعنا أنت شونا تنكان يلا تقجبتي ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaasi oo baaraya xaafadda wadajir oo uu qaraxu ka dhacay xaaladda ayaa haatan degan ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo